sakarkan runtii al-shabaab muxuu leeyahay daacishka ahi ama qolada ay utaqaano iska waxay lamid tahay fikrad baan isle soomaaliya ku timi sidii fakarihii ka horeeyay ay soomaaliya ku yimaadeen oo ay hadda ugu dambeysay ama ku xigtay kan tii al-shabaab ahayd oo waxa weeye dee soomaaliya waxay qeyb ka tahay adduunka ay ku xiran tahay soomaaliya wadan islaam ah oo diinta islaamka laga jecel yahay sidoo kalena soomaaliya waa wadan runtii aysan jirin dawlad dhexe oo xoog leh oo maaragtay wadanka amnigiisa iyo iyo xaqaqiisa gacanta ku haysa marka waxaa waxaa jira ummad badan oo u hooman ama u ooman waxaa la yidhaahdo islaamka oo islaamka dee islaamku diinta islaamku muslima oo dhan baa u ooman laakiin fakarkan xag jirka ahi ee jihaadiska la yidhaahdo oo hadda caalamka casrigaa ka socda u ooman marka wuxuu ku yimi daacish oo ruuxeeda u arkaysay inay soomaaliya ay tahay meel istraatiijikale muhiim u ah africa iyo bariga dhexe ama adduunkaba muhiim u ah oo lagu tijaabiyey fakarkii hore ka horreeyay al-shabaabnimada ama al-qaacidanimada ahaa inuu soomaaliya ka hirgalay marka wax badan uma baahnayn soomaaliya waxaan dhihi karaa beertii way fallayd oo beerta islaamiyiinta ahayd ama ideologiga aan jihaadiiska xambaarsan al-shabaab baa joogay in marka laga dhaadhiciyo oo lagu shubo fikirkan daacishkaahi ah daacishna waa taageersan oo ah ka bilaabanaysay annagu waxaanu nahay khaliifadii islaamka ama dawla dawla islaamiya oo wadanka ballaaran adduunka ka jirta annaga ah saa darteedna waxaa ah sharciyan oo sharciga islaamka ay ay ay daleysanayaan oo in annagana lasoo raaco fakarkaa waxaa jiray in dhalinyaro badan oo barnaamijkaasi qaatay oo isleeyihiin de arma ururka alqaacide ahaa wuu awoodiisi way wiqmatay shabaabna sidoo kale wuu koobmay marka raayadaasi wuxuu yaqaana raaya ama calanka islaamka ah ee hadda taagmay armaad ku biidhaan waxaa kaloo fakarka isagana weheliya dad iyo xubno ururka al-shabaab ka tirsanaa soomaaliya joogay oo runtii ama ha ahaadeen sooma dad soomaaliya ama ha ahaadeen dad ajaaniba oo isla markaasna ay ku ceriiryotay awooddii al-shabaab oo ama baaxaddii wadanka oo ay lumiyeen qeyb ka tahay oo qeyb ka tahay cadaadis iyo faashil dhexdooda ah oo ad xusuusataan inay al-shabaabka madaxdoodii dhammayd ay iska laayeen gaar ahaan madaxdii fakarkan ah in la ballaariyo oo laga dhigo mid caalami ah laga dhigo soomaaliya kukaa ku koobneen okay iska laayeen xubna waaye waxaad ii sheegtaa marka fikirkan soomaaliya siduu u yimid iyo sida warbaahinta looga sheegayo miyuu u jiraa miyuu uga hirgeli karaa mise waa laga badbadinaya wallahi runtii horta fakarkani soomaaliya waa yimi wuuna ku tallaalmay waxaana hadda la yidhaahdaa labadii kun iyo shan shan iyo tobankii wuxuu bilaabmay fakarkani soomaaliya dacisnimada ay ka ka bilaabmay wuu ka jiraa waxaan dhihi karaa soomaaliya wuu ka jiraa waxaad ogtihiin meela soomaaliya ka tirsano gaar ahaan bariga xooga soomaaliya in ay ku abuurmeen kooxihii ugu horeeyey ee ku dhawaaqa inay la midoobeen ururweynaha daacish ama isis oo hogaamiyo wadaadka looda yaqaan ee sheekh abdulqaadir muumin horena uu ahaa daaciga iyo mufti ka tirsan ururka al-shabaab oo halkaasi goboladaasi bariga ah gaar ahaan buurahaas ka unkamay oo ka jira ururkaasi wuu ka jiraa waxaad ogtihiin in iyaga iyo al-shabaab ay dagaal ku dhex mareen buurahaasi oo ay iska caabiyeen oo khasaaro laba dhinacba uu ka dhashay taasi waxay sahash aada usoo maarata u taageedhay ururkaasi daacishka ama dadka taageersanaa oo daacishnimada taa fikrada qaatay inay taageero gudaha iyo dabadaba ay ku helaan dagaalkaasi hadduu dhacay waxaa bilaabmay dhalinyaro badan oo ka tirsanay ururka al-shabaab inay ufikadeen goboladaasi inay ku biireen ururkaasi in ururkaasi uu mid yar unug yar ka kooban buu ahaay isu bedelay mid ballaaran samaystay base basekaasoo lag loogu talagalay ama qeyb ka yihiin inuu bisiyo tababaro inuu qalab logistica uu helo waxaan runtii xusid mudan waxa uu connection ama xiriir la sameeyey daacish daacishka ka jira wadankan hadda soomaaliya deris xagga badda kale ah ee yemen
waa gartay marka ururkan markiisii ugu horreeyay cabdiqaadir muumin uu ku dhawaaqayay dadku waxay lahaayeen tiro aada u kooban baa ku jirtay hadda imisaa lagu qiyaasi karaa tirada urur kooxdan
horta way jiraa daacishtu meelo badan bay ku kala abuuran tahay hal goboladaasi waxay kaga duwan yihiin soomaaliya waa halkii ugu horreysay ee lagaga dhawaaqo ururka daacish inuu soomaaliya ka unkamay calankii ururkan uu ka taagmay soomaaliya si caalamiya ama si ballaaran oo loogu dhawaaqo wey laakiin waxaa jirta meelo ka tirsan gobolada koonfureed ee soomaaliya sida gobolada shabeelooyinka iyo jubbooyinka intaba ay ka jiraan xubno iyo kooxo taageersan daacish oo ay runtii waxaana jiray dagaalo ba-an oo ku dhex maray ururkii al-shabaab xubno ka tirsanaa oo qaatay fakarkan daacishka iyo al-shabaabka ruuxooda dad badan lagu laayay hogaamiyaalaha dad badan lagu xirxiray markii xataa ay ku adkaatay al-shabaab inay ururkaasi ay ay maaragtay afjado inay dee deetana shir isbil iskugu qabteen oo shir isugu yimaadeen madaxda kadibna lagu go-aamiyey ninkii daacisnimo fakarkeeda qaata inay al-shabaab u ogolaanayso wadanka soomaaliya inuu ka baxo oo meelaha daacish ay ka jirta ee ciraaq iyo syria iyo libya ay aada u fuudeyn karto ay faka kaa qaateen marka hadda waxaan dhihi karaa haddaan usoo noqday su-aashaada gobolada bariica sheekh abduqaadir muumin uu joogo waxaa la sheegaa marka hore inay ku unkameen labaatana iyo soddonay laakiin hadda inay marayso inta udhaxaysa boqol iyo konton wax ku dhow ilaa boqol ilaa boqol iyo konton dagaalyahan inay hadda tababaradii ugu horreeyay ka baxeen qalabkii ugu horreeyana ay heleen waa gartay halkee bay ka helayaan dadkan ku biiraya ma magaalada mise waa miyaga ade magaalada imanayo dadka qoranaya mise waa dad fikirkooda la dhacsanoo u tegaya
waxay dadkaanay kaga biirayaan runtii meelo kala duwan qeybta ugu muhiimsani oo ay ku xisaabtamayaan oo hadda sheekh cabdiqaadir marka uu hadlaayo uu soo jeedinayo khudbadaha uu runtii xooga ku saarayo ama taargad garaynayo ama uu ku weerarayo waxa weeye dagaalyahaniinta al-shabaabka ah ee al-shabaabka ku dhex jira in uu helo kuwaasoo uu dabcan isaguna kamid ahaan jiray halkaa waxaa uga soo baxay xubno badan oo dagaalyahan ah oo tababaran oo aan u baahnayn hadda in la tababaro oo ururkaasi ka ka fikanayo gaar ahaan waaxda amniyaad oo tiro aada u badan ka yaacayso waa mooda hadda inay u yaacayaan roobka xagga daacishka ka da-ay waa qodob qodobka labaad dee dad baa jira kaga biiraya dad magaalooyinka runtii oo nimankan daacishkaahi fakarka hadda ay wadaan waxa weye waanu ka duwannahay al-shabaab waxaanu shaab uga duwannahay waanu ka furfurannahay qofku waa nagu biiri karaa wuu naga tegi karaa intuu kamid noqdo ururka u ka bixi karaa isagoo kamida buu shaqooyinkiisa qabsan karaa isagoo kamida buu dawladda kamid noqon karaa isagoo kamida buu busineskiisa iyo wixiisa isaga gaarka u ah ay u wadan karaa marka iyo waxay aaminsan yihiin fakar ah qofku hadii uu aaminsan yahay fakarkooda sirtooda ama xogtoodana uu ilaalinayo wuxuu awood uleeyahay ama loo ogol yahay waxa uu rabo inuu sameeyo oo xataa ilaa gaarsiinayaan qofku mukhaadaraadkiisa wuu wadan karaa wuu ka iibsa wuu iibsan karaa wuu ka baayac mushtari karaa haddii uu fakarkaasi uu wato aaminsan yahay taa marka dad badan oo runtii siyo kala duwan ugu biiraya bay ku suurtowdeen ama laga yaabo dad markii horeba inay maamulka ama maamulada meesha ka jira ama ururada kale ee diimoodka runtii ay ka ay ka heshatay cadaadis ama ay dareemayeen xun inay ka jirto cadaalad darra ay tirsanayeen taasaa marka sababtay iyo dadka oo runtooda u arkaba inay tahay ururkan daacish dee khaliifadii ama dawladii islaamka oo soo noqotay oo markay arkaan mugga uu leeyahay iyo xawaariga ku soconayo iyo fikradihiisa ku salaysan diinta u riyaaqay oo qaadanaya waa gartay marka halkeebaa ugu weyn oy hadda haystaan xarun may leeyihiin lagu yaqaano
runtii ilaa hadda dee waxaad ad garan kardhaa ururkii ka weynaa ee daacishkan ka horreeyay ka xoog badnaa al-shabaab baysas hadda ballaaran oo magaalooyin dee hadda haysto ma jirto waad garan kartaa marka iyaguna dee waa koox yar oo number kaale oo hadda bilaabmay runtii waxaan rabaa inaan xuso mar haddadaas fakerkaasi kama mara magaalooyinka soomaaliya guud ahaan iyo geeska africa inay jiraanin xubno iyo team ama waxa weeye unugyo fakarkan taageersan oo la shaqeynaya ee ka jira laakiin markii loo eego ciidan ahaan strategically ciidan ahaan loo eego runtii hadda gobolka la yihaahdo bari buuraha la yihaahdo calbari runtii calbari waxaa la yihahdaa buurahan xagga bariga ka xiga magaalada boosaaso raantiga maraaso casayrka oo koonaha soomaaliya oo ku dhow oo magaalo la yihahdo isku shuban soonahaasi waxay kuleeyihiin base inta buuraha udhaxaysa buurahaas inay degan yihiin waxayna buurahaasi runtii ay sababta ay u degeen ay tahay arrin istraatiijiyad xaggeeda la la xidhiidha oo sida aan kuu sheegayba ku xiran badda caaso u gudbin karta xagga yaman waa gartay ma beri dhoweyd waa kuwii al-shabaab isku dayeen in puntland weeraraan dib u dhac iyo jab weyn baa ka gaadhay iyaguna way qirteen marka dadku waxay isweydiin karaan koox yar oo tiradaa hadda aad sheegtaba kasoo qaad boqol ilaa boqol iyo kontona sidee bay ugu dhex badbaadayaan puntland haddiiba al-shabaabtii ka xoog badneed oo dhowr boqol ahayd lagu jiriyo dagaalka
wallaahi waa horta waa waa waa waa su-aal fiican weye waxaan rabaa inaan inaan aan ku xasuusiyo runtii ururada tan ama unugyada kaalgagixisada ah ee wadanka ka jira waxay ay dadkay ku dhex nool yihiin waa barased waxaa la yihahda ama cayayaan waxaas u suurta geli karta inay ku nool yihiin marke maleh magaalooyin iyo awood ballaaran oo ay meel ku haystaan maleh qalab oo ticnica ah ama waxyaala waaweyn oo muuqda oo markaa lagu raadkaaci karo ama laga jebin karo waxaan dhigi karaa waa dad garabrata ah oo guurguuraya oo habdabay sameynaya oo ambush sameynaya waa xusud mudan oo inay al-shabaabta hadda laga qaylinayo ay ku jirta tobanka sano wax ku dhow buuraha galgala hadda lagu caanbaxay buuraha calmadow iyo calbar la yihahdo in ay ku bilaabmeen kooxa yar oo aada garan kartid dagaala ba-an lagu qaaday oo ilaa hadda haddii la jiliyaba farxad ay sameynayaan oo deetana dib isu soo urursanayaan oo hadda ka bacdina ay organisan dib ay maaragtay isu habeynayaan marka way runtii way sahlanaan kartaa baan leeyahay in ay ku dhex noolaadaan laakiin waa mid u baahan hadda sida dawladdaasi maamulka meesha ka jira runtii u maaragtay u wajaho markee waxaad xasuusan kartaan hadda ka hor iyaga iyo al-shabaab dagaal baa ku dhex maray meesha dagaalku ku dhex marayo al-shabaab waxaa lagu yaqaana buuraha kan la yihahdo galgala hadda ku madax baxay la madax baxay ama calmadow la yihahdo inay kulahaayeen xarumo daacishku marka waxay u guudhay buuraha bari oo buurtaa way way way way u banaysay way kaga daba tageen waxay ku dagaalameen al-shabaabka meeshii lagu yaqaano meel u jirta ilaa laba boqol oo kilometer waad dareemi kartaa saaxadda ballaaran udhexaysa halkaasay ku dagaalameen ma aha inaysan intaa waxaa ka sokeeya baysas ciidan iyo xarumo ciidan oo dawladdu ay degan tahay laakiin dee looma dhaqaamin marka waxaan dhihi karaa markii ay ka yaraayeen labaatanka iyo soddonka ahaayeen ay ku ficnay oo aysan dhulka iyo degaanka baran oo aysan la qabsan xaaladda environmentka ka jirta ama cimilada in la jeliya ku fiican laakiin haddii agagixisadu ay qabsato ama ay qaabilaan cimilada meelaha ay degan yihiin runtii oo ceelasha iyo cashinta iyo wadooyinka iyo meelaha lagu dhuunto intaba ay maaragtay bartaan way adkaanaysaa in la jebiyo waana waxay ku qaadanaysaa sida ay al-shabaab ku qaadatay in la jebiyo ay ku qaadan kartaa iyada waa gartay marka waxaad leedahay waa miyaa la dhayalsanayaa marka kooxdan daacish mise maxaan ku idhaahdaa waxa ku jira mas-uuliyiinta iyo maamulada waxa ku jira kuma baraarugsana waa midke inay dhayarsanayaan iyo inaysan ku baraarugsanayn halista ka iman karta wallaahi waxaan dhigi karaa horta daacish gudaha hadda maamulka markii la yidhaahdo de ma dhihi karo kuma baraarugsana oo khatarteedii way muuqataa dagaal baan waa hadda dagaalkan kuu sheegay iyaga al-shabaab dhex maray waa looga ogyahay inay tababaro leeyihiin oo ay xarumo tababar samaysteen waa la ogyahay inay jiraan waa la ogyahay oo waxa weeye kuma baraarugsano maaha waa lagu baraarugsan yahay waa la dhayalsan karaa dee kelmada ahna dee uma qiil samayn karo dee cadow kugu soo unkamaya oo aad taqaanid waxa uu qaban karo hadhowi ama saameynta uu yeelan karo in la dhayalsado iyada ruuxeedu isweydiin bay lahaan kartaa kolley waa wax su-aal u baahan in la weydiiyo maamulka meeshaas ka jira su-aashaas laakiin aniga waxay igu muuqataa waxaad dareemi kadhaa in mar cisho dhaweytee kanaalka la yihahdo sky news oo uu ka sameeyey report ama taqariir ku saabsan daacish runtii oo oo aada halkaa loo buunbuuniyey oo runtii aan isdhihi karo way ahayd in la sheego daacish laakiin aada moodeysid sheegitaankii daacish iyo jiritaankeedii inaan la inaan focuska la saarin ee film la sameeyey oo trafication intii la sameeyey laga dhigo daacish oo runtii meela aysan jirin la yiri way ka jirtaa meela aysan joogin la yiri way ka way joogtaa qaabkaa loo loo tujiyo waa gartay marka maalin dhaweyd waxay sheegteen weerar ka dhacay meesha la yidhahda tradisha muqdisho agteeda dowladdu waxay sheegtay shalay in ay xarun burburiyeen isis ay ku tababaraneysay sheegashooyinkaas ka sokow wax kale oo lagu xaqiijin koonfurta ma jirto marka laga reebo in xubno la aaminsan yahay inay ku biireen daacish ay al-shabaabku dhexdooda ay iyagu dileen marka intee bay la eg tahay inay isku xirmaan dadkan shaksiyaadka la sheegay inay koonfurta ka jiraan iyo kuwaas jooga calbari
waa su-aal wanaagsan weeye runtii waxaan dhihi karaa dee daacish waad iyagaa sheegtay weerarkaa ina inay dhacayeen muqdisho ay isha dhaweyd ka sameeyeen bishii hadda dhamaatay akhirkeedii dawladdu hawgalla ay samaysay iyadaa sheegatay inay maaragtay ku weerareen arrintaasna way jirtaa xarumo tababar ay lahaayeen daacish way ka jirtaa koonfurta soomaaliya waxaa jirta xarumo siya qarsoodiya ay u joogaan runtii waxayna u badan yihiin sidaan kuu sheegay meelaha ku teersan oo labada weli ee shabeelle iyo jubbooyinka gaar ahaan jubbooyinka xoog bay u leeyihiin oo waxaa la sheegaa inay ay xarumo iyo baysas ay ku leeyihiin oo ka samaysteen way isku xiran yihiin runtii waxaa la og yahay madaxda hadda la yidhaahdo madaxda soomaaliya daacish inay joogaan in koonfurta soomaaliya qabto oo oo runtii kaga horreeyay sheekh cabdiqaadirmuumin ku-xirashada ama ku-xirnaanta daacish cabdiqaadirmuumin kaga horreeyey koonfurta iyobay joogaan iyo iyo ay ku nool yihiin soomaaliya way isku xiran yihiin oo dee labaduba runtii waxaa yara sababta waxaa keenaysaa inay koonfurtu ay ku yara adkaadaan de meelna waxaa kala dagaalamaya al-shabaabki meelna waxaa kala dagaalamaya dee ciidamadii kale oo dawladda ama sidoo kale ururkaani weli waa fadhiid awood badan ma yeelan marka wuxuu u baahan yahay meel uu ku koro uu ku badbaado isla markaasna ay fududahay tababarada ama taakulada uu ka helo qolyaha uu laleeyahay marka maxaa la dhahaa xiriirka ama taxaalufaysiga uu laleeyahay uu ka helo saasaa marka sababaysa in baska loogu dhawaaqo ku bariga ka jira abqaadir afis u helo inuu ku dhawaaqo uuna ugu yeero dhammaan xubnihiisa ama dadka diyaarka u ah inay ku biiraan daacish inay halkaa yimaadaan oo beska ama halkaa xarunta ay ka samaystaan su-aasha kale la isweydiin kara waxa weeyaan taageero dabcan way ka helaan dadku markay maskaxdooda ka qiyaasaan inkastoo dee dadweynuhu aysan haynin wax caddayna ama warbixin hoose laakiin idinku waad ka xog roontihiin marka taageero ma ka helaan ururka daacish ama yeman ha joogaan ama meel kaleba ha joogaan runtii ururkan halkan jooga daacish ee soomaaliya waxaan dhihi karaa way ka helaan way bilaabatay taageerada ay ka helaan ururweynaha daacish runtii taageeradaasi dee macno badan bay isugu jirtaa oo waxaad ogtihiin in qoon fiidyoogyo badan iyo qoraalo badan ururweynaha uu soo saaray uu kuga hambalyeynayo walaalaha soomaaliya inay ku biiraan ururka uu soo dhaweynayo taasi waa qayb qaybta kale macnawiyanka marka la eego ciidamiyanka ahi runtii waxaan waxaa jirta tababarkaasi markii cabdiqaadir beyska halkaa ka bilaabmay inuu ka helay waxa la yidhaahdo inuu ka helay taageero badan uu ka helay bilow ah waan leeyahay uu ka helay daacishka yeman kasoo gaadhay taageeradaas oo ah u badan qalab ciidan iyo oo ay kamid yihiin hub ay kamid yihiin dres iyo waxaa lamid ah sidoo kale xataa waxaa la sheegayaa inay macalimiin loo soo diray oo ay fahamiyeen habka ay ku nool yihiin iyo meesha ay ku nool yihiin inay qaadan karto sidoo kale waxaa jirta wararka sheegaya runtii inay xataa iyagu ay u bilaabeen xaggii fanka inay ka caawiyaan oo ay diyaar u yihiin balse ay xataa bilaabeenba aan dhihi karo inay fanka lacagta xagga lacagta ay ay ka caawiyaan ururkaas marka say halkey ugati goormay ahayd goormay taageeradan soo gaadhay say halkey soo martay
runtii waxaan sheegnay inay ururkani qaybta bari soomaaliya ay dega yihiin buurahaasi buurahaasina ay badda casho ay ku jeedaan waxaa xusud mudan inay taageeradaasi meesha ay soo ka timi ay tahay yeman yemankan dhankan soo xigta xagga soomaaliya soo xigta gobolkan xadramowt la yiraahdo ay ka timi mukulle meelaha ay haystaan nimankan iska ah ay ka jiraan taageeradaas badday soo madhay de soomaaliya waa si iska caadiga ahi hubka shabeedarada iyay soo galaan waxaa de haweenyahan beereeye speedboatka la yiraahdo waxay ukala socdaan lix saac ilaa sideed saac inta udhexaysa meeshaas yaman iyo soomaaliya marka hubkaasi waxaa la yidhaahdaa bishii labaad february iyo march hubkaasaa soo gaaray waana ka arki kartaa nagreeskii ay ahaayeen daacish fidyada ugu dambeeyey inay inaad ka arkaysaan dharkii ay qabeen iyo calaamadahoodii sidoo kale waxaa laleeyahay dhaqaalaha waa loo bilaabmay dhaqaalahaasi wuu soo gaaray labada bilood ee ugu dambeysay ururkaasi oo waxaa haddaad laga dareemi karay degaanka ay hadda ku nool yihiin inay iibsadeen qalab badan inay baabuur ay iibsadeen inay xoolo badan ay iibsadeen inay dadkii ay ku sameynayeen xataa maalgelin xataa abaarihii hadda ugu dambeeya laga qaylinayo waxay sameeyeen dadka iyagoo kastamaya diyardaan iyo wax lamida sameeya marka runtii meesha ay ka heli karaan ugu dhow waa albaabka yaman ee soomaaliya ku furan haysan idina kantaroolin ay goboladan hadda ay haystaan daacishka yaman waa garta su-aal ka yara baxsadaan ku weydiiyo sideed u aragtaa weeraradan diyuuradahan duuliyaha wadan weeraradan cirkay geysanayaan dowladahan soomaaliya saaxiibka laha gaar ahaan maraykanka hadda tusaale ahaan diiradda saaray al-shabaab
runtii wallahi howlgaladaasi anigu waxaan dhihi karaa haddii ay yihiin kuwa targetkoodu saxan yahay waxa lagu weerarayo ay yihiin goobo muhiim ah oo waan waan waxaan dhihi karaa way yaro macquul weeye inkastoo aan qabo dee sidee loo jibinayo al-shabaab waxaa runtaa ay tahay wax badan oo ka fiican aa jirta diiradahaasi in lagu bartimaamisado oo lagu lagu weeraro ama lagula dagaalamo aan dhihi ururkan laakiin hadday yihiin taargediyo la saxay oo ay yihiin ki taa ki personska muhiimka ahi in la taarget garaysto dee hadda waxaan dhihi karaa runtii dowladda soomaaliya awood balaaran uma leh inay intay goobaha ay joogaan madaxda oo dadkan dadka laynaya laga fariisan layahay oo wadanka baabi'inayahay in ay ugu tagto awoodda ama leh marka in la helo option kale oo bedela taas oo lagu bartilmaameedsanayo dadkaas iyo iyo saadka iyo sahayda meelaha u yaalin si loo wiiqo iyadoo weliba taxadar leh runtii adduunkana way ka jirtaa hadda soomaaliya uguma horeyn wadamo badan baa ka jirta waxyeelona waa leedahay waxtarna waa leedahay laakiin waa wax u baahan in la monitor gareeyo u baahan wey waayo hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo maxaa la samayn karaa oo maxaan ku idhaahdaa laga bartay dagaalka al-shabaab oo looga hortegi karaa haddii koox xoog la awood leh ay kusoo baxdo maamuladan hadda jira ama puntland ha hata ama dowladda hata wallahi walaaba horta waxaan dhihi karaa waxaan rabaa inaan xuso ururkan daacish wuu ka khatar badan yahay ururka hore al-shabaab xaqiiqsaa weeye ururkani waxaa lagu yaqaanaa waxa la yidhaahdo baabi-in ama burburin baa xad weyn wuu ka khatar badan yahay wuu ka dhib badan yahay hadda wuu ka dhaqaalo badan yahay wuu ka saameyn badan yahay sidoo kalena ururkaas hadda waxay iclaamiyeen oo in hadda inay bilaabi doonaan hawlgalladii ay soomaaliya ka bilaabi lahaayeen soomaaliya ka bilaabi lahaayeen ma waxay ka bilaabayaan bariga ma waxay ka bilaabayaan koonfurta lama garan karo laakiin waxaa saxdaa waxay tahay inay hadda diyaariyeen unuguya reedi u ama diyaar u ah inay fal galaanin iyaguna ay dibaynta iyo dhibta inay gaarsiiyaan shacabka iyo ummadda soomaaliyeed ay diyaar yihiin waxa aas dhihi karaa marka dee looga hortegi karaa runtii waxa waaye ururkaani lagula dagaalami karaa oo ugu muhiimsan waxa waaye waa xagga fekerka waa xusid mudan dhalinyarada ay iyagu soo dirayaan ee laqaynayso iyo dhalinyarada ay baabi'inayaan intaba waa asadkii iyo hantidii ummadda soomaaliyeed wadanka soomaaliyeed iyagaa u baahan in la badbaadiyo macnaheedu maaha dadkan jooga dadka al-shabaabka ahi ulasha yararka al-shabaabka ahi in iyaga la gumaado la laayo muhiimadu taa maaha muhiimadu waxa weeye in la badbaadiyo iyaga ruuxooda oo laga soo badbaadiyo naftoodana la badbaadiyo dadka ay dhibhayeen la badbaadiyo intaba laga badbaadiyo arrintaasi waa arrin u baahan inay dowladda soomaaliya iyo maamulada soomaaliya intaba ay xooga saaraan xagga fakarka waxaa inaan ku celceliyo laguma jebin karo awood waxaan garan karaa al-shabaab oo runtii awoodaha isugu yihiin maanta la dhihi karo wax ka badan labaatan kun oo ciidan amisoona markii amisoonta iyo ciidamada soomaaliya laisku daro soomaaliya ka jira guud ahaan waxaa lagu qiyaasaa in ka badan boqol kun oo askari boqol kun oo askari al-shabaabna waxaa lagu qiyaasaa shan kun oo askari inay ka dagaalanto markay ku barato awoodda marka intay numberka kale leeyihiin waad ujeedaa sababtu maxay tahay looga reyn layahay sababtu maxay tahay ilaa hadda looga guuleysan layahay sababtu waxa weeye al-shabaab waxay ama ururada taanigixisadahay ama ururadanba waxay ku dagaalamaaneen faker fakerka in lagala dagaalamo kow oo fakerkaasi faker ka duwan bulshada ama dhalinyarada la tuso tan labaad waxa weeye dawladdu ama maamuladaasi in ay ay u abuuraan dhalinyarada ku jirta al-shabaab fursad ay kaga soo baxaan fursad ay kaga soo baxaan inay u abuuraan oo ay kow ka tahay haddii al-shabaab ama daacish kasoo baxaan inay lafahooda ay u ammaan geli karaan in badan waxaa ku haysa inay ka baqdin qabaan haddii ay kasoo baxaan inay ammaan heli waayaan in badan waxa ay ka ka ay ka baqdin qabaan oo ammaan ay heli waayaan waxaan ka wadaa inay ururka ay kasoo baxaaneen iyagu dib u layn doonaan wayna dhacday waxaa ku jirta ay dawladda soo galaan inay dawladdu iyaduna ay maaragtay ay ku samayn doonto waxa la yiraahdo inay argoosi argoosi aan leeyahay macnaha waxa weeye la xisaabta marka inkastoo dawladdu ay cafis fudisay sida saxda ahana uu yahay qofka hadduu kasoo baxo aan waxba loo raaca qodobka labaad waxa weeye in dhalinyaradaasi loo abuuro arrin noolaansho nololeed nolol in loo abuuro weeye dagaalkii hadda ugu dambeysay puntland al-shabaab dhex maray waad xusuusan kartaa in badan oo kamid a waxaa lagu qiyaasaa boqol kiiba toddobaatan inay haayeen dhalinyaro wax ka yar labaatan dadkaasi wuxuu ubaahan yahay marka nolol in loo abuuro marka haddii awoodda laisu geeyo oo awooddaasi ay ahaato awood mug weyn lagu eego oo ahaan xagga qoriga iyo iyo iyo askariga in wax lagu lagu jibiyo aysan ahayn si kale loo eego oo ay tahay fakarkan diiniyan in loola dagaalamo waa number ko number labo in dadkani nolol iyo loo abuuro badbaado ay ku badbaadi karaanna waa qodobka labaad oo muhiimkaahi qodobka saddexaad waxa weeye in laisku xirnaado oo ama laisku xiraado bulshada iyo dawladdu in badan ay isku xiraato in maamuladu iyo dawladdaba dadka wax tabanaya ay u ogolaadaan space ay kula hadlaan oo ay gudaha soo geliyaan nimankaani waxa ay had iyo jeer dabada saaraan meel wax laga tabanayo tabasho kastaa ka jirta arrintaa marka in laga hortago oo masi indha mug weyn lagu edo u baahanta